warka ugu baacweyn oo ugu weyn waaye intii hadda noo qabsoonte waxaa ka horaysaa ceelal in laga dure mako waxaa ku xogtaa matoor cusub in la geeyey dhamajaaley homajo waxaa ku xogtaa iskuulkii Dhamaja- ahamey sec- ahamey primary school dayactir wanaagsan in lagu qabte waxaa soo raacda magaalada raaxoola la dhaho oo matoor cusub loo dhigay waxaa ku xigtaa magaalada la helay oo matoor cusub oo diya- oo loo dhameeyey waxaa kaloo jirtaa magaalada aadan santuur oo ceelkeedii iyo haamihii loo dhisay waxaa soo raacdaa magaalada barkin oo haamaheeda loo dhisay oo ceelka hadda biyo keedintii aan u helnay afar galaas oo iskuulna uu u dhisan yahay waxaan doonaynaa oo noo dhiman inaan macallimiinta keenno waxaan ku talagalnoo kale tuulo walba inaan labalaba galaas u dhisno ka bilaabato mako u dambayso dhagaxley labalaba galaas in loo dhiso haddaan ku soo noqdo magaalada maanta aan taagan yahay oo dhamajaali la helay matoor cusub aan siina nafteeda magaalada qodqod la dhaho waxaa la siiyey ayadana waxaa loo ceel kale iyo waxaa loogu dara haambiya keedisa waxaa soo raacda magaaladan dharyooley waxaan u soo wadnaa ceelarka inaan soolar saarno soolarkeeda hadda waa la soo wacyigelin doonaa mar dhow waxaana loo saarayaa maadaama shidaalka dadka u dhibay in soolar ceelkaa la saaro waxaan u soo noqda magaalada weyn oo dhamajaali magaaladan aad bay u dayac aad bay dayac uga muuqda- uga muuqatay waxaan hadda u soo diyaarinay ceel laba ceeloo cusub in laga dhiso magaaladan ceelkan dhisanna matoor cusub baa loo keena maalin hore waxay isticmaalayaan hadda matoorka cusbaaya oo aan keeno haanta bishan sagaalaad iyo bisha tobnaad u dhexayso haanta biyokeydiska iyo ceel cusub oo magaalada waayo magaaladan baaceedu weyn yahay ceel horoo ka dume yuu ku ekaaday halkan ceel bay magaalada dhan cabtaa waxa ay tahay magaalada inay biyihii gabdhihii ay ay ka ay ka dhaansadaan meeshan biyihii kaydiskii oo ka halawda yay ka dhaansadaan saa darteed waxaynu ku kalliftay haan konton kun oo litara inaan u dhisno bisha tobnaad oo ku kaydina biyaha waxaa kaloo jirtaa iskuulka secondariga aad buu iskuulkaa u dayacnaa hadda bisha sagaalaad laba macallin baan keenaynaa oo t a c ka imaanayso waxaan u keenno kale lacag ilaa afar boqoloo kun oon oga soo qaaday embiga uu c d fta u soo geliyey waxaan rabaa dhallinta inta inta ka tagto qaxootiyaha aadayso inaan macallimiin iskuulkan secondariga keenno oo bilaash lagu akhristo fiis aan la weydiinin intaasaa hadda noo qabsonte inta kalena waxay noogu jirtaa pipeline-ka waxaan u malayn sanadkan dambe shaqooyin badan baa bajetka gavanaha gaarisa county uu noo geliyey nadiif jaamac waxaana ka sugaynaa inaan xaggi xagaba garab isku noqonno